asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsiyaala ka dhowaada warkii habmignamea idaacadda warsana qodobadana siin kahaynona weliba ku mid ahaa awaamir iyo hasaareen wasaaradda xanaanada hoolo oo laka sheegaynti iyo kamamnuucen gooryowka hoolo la hangmarsiina waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada hoolo tababar ku eedanay doorka bilaantiyo ka leeyiin siyaasadiyo sidayohan ku biiri lahaayeen warbaahintiyar gobodii hoteelka horyaale beleedka baydhabo gudoomiye mursala ousa eedeen injeedii hay-adda qaramada midoobe ciidamada dowladda oo la wareegay deegaano cusub iyo sidoo kale jubbaland ayaana shaayidii intii tallaabo ka qaadasa odayaalka qaadayan amarada al-shabaab howlgale qorshaysan oo lagu fuliyey gobolka jubbada hoose akhbaaraadka binaankuna siinhaynon oo weliba ku mid ahaa trump oo maxkamadda litiigsadii maamulka californiya qaraxna waliba kadhiyay kaabuula walibaana ka dhamadeen tumiisiyeed qof gabar diyaarad ha ka dhiidana waliba naga tayto miidshee la hala
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiignimo arbaacowa khamiisniyah galahayta taariikhdana weliba ku beegantaa todoba bilisiyeedada dhan kuntumi sagaalka hanas weliba haayana qodobadii oo kooban haddana ka dhowaada iyogii oo fidsan awaamir kubatiya wasaaradda xanaanada hoolo ayaa laka sheegay intii iyo kamamnu en gooryowka hoolo dhahanmarsiina wahda caafimaadka wasaaradda xanaanada hoolo warkun weliba nin faahfaahiye mukhtaar sheekh aadan dalmar shirkun jaraa-id iyo geeka sida wada jarka een ka qobaden beledka baydhabo wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo yamay baa lakuku hadalay amar wasaaradda iyo haangudbiidii oka eeden ini xoolodhanka gooriyo korna beledkun baydhabo maamo ciidul adxa iyo olahaan marna wasaaradda wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mukhtaar maxamed guuleyd oon gooreen bashirka ku hadaliya mayba sheegay in beledka baydhabo lanka goorii kornowal hoole oo aan marna caafimaadka wasaaradda taasoo ee yeeri amar buuho oo wasaaradana hakubay si oon ku taxadiraan caafimaadka dadka shirka jaraa-id wasaaradda xanaanada xoolaha ee dhirta iyo daaqa dowlad goboleed koonfur galbeed geekii qobada hayso weliba kasaabsanya lama arrimood kasaabsanya lamada arrimood arrinta koowaad weliba kasaabsanya dadka xoolaha caarifada ama udxiyada leenkasaaw magaalada baydhabo ama deegaanada koonfur galbeedka gooryahayo ama ka goorya jari yaka dareere ujeedka shirka jara-id marka haddii uuna guda galno qodobka koowaad oo ah dadkaas udxiyada gooryaw wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya iyo ka duulaso awaamirtii hore wasaaradda hangubati ee hayti intii caafimaadka iyo nadaafada deegaanka iyo caafimaadka dadweynaha la ilaaliyo weliba hasaartay amar ah in wasaaradda xanaanada xoolaha xoolo iyo hanbarna oo caafimaadkii lahambaarna leenka goori korna deegaanada koonfur galbeed guud ahaan ga ahaan degmada baydhabo una geeguna kasugna guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo aadan carab oo qiib ku haaya shirka jaraa-idya mayba sheegay ini maamulka degmada galan ku sii doonaan wasaaradda amarka ha ku bahay sidii lankatirigaliniyo unfulii doonaan waana kula shaqeeyayaan wasaaradda
maana wasaaradda xanaanada hoolaa wali dhiib ku hetaa hoolihii caafimaadyo maamulka degmada baydhaboona wali dhiib ku ilahaan guud ahaanbasi umadaasi lingeysii dhahay waxyaabahaasi oo hoola lagooryaw dadka dhan dhabaataysan lingeysii dhahay oo dhinaca amniga adkeyntiya iyo dad kala geysiya oo naftiyaba ee dadkii mudanay in baahnay iinay eta wali fadaanaha anta faringa ku daraane ama amarku biyaane in dadkan hoola ay goorisadayaan iyo hasku diiwaan geliyaan lala socda dhaqdhaqaajo maamulka degmada wasaaradda hanaanada hoola oo iska duuban iyo hasku diiwaan geliyaan dhaqsan iyo fuliyaan awaamiirtaas gaar ahaan wali inta ku amarsaday dhammaan ciidanka amniga gaar ahaan ciidanka booliiska taliha saldhigga degmada baydhabo wali ku fadaanay ini dadkaasi ganacsatada ee idi awaamiirtan hogaansinta amniye iyo arrimood iyo safaylanan kula shaqeeya idin hogaansimi waaytoona tallaabo degdegayo ku qaadan laamaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mukhtaar maxamed guuleed yaa sheegay in tallaabo waafaqsan sharcigiio ku qaadan doonaan lang allaali ilankiin hogaansamo ay amarkuun wasaaradda hakubahay ee ini langoori korna war xoolo ee wasaaradda iyo oo waxdii caafimaadka lahan marsiina taasna mayba ciid carabkan ka adkaaya ini useeyey amar
wasaaradda waliba leta kawaan ama xarun weyn oo linkta gale xoolagaas intii laga goorayo xoolagaas wali kawaankas kuba doon wasaaradiiya gooban cayimo doonta saas daraadii marka wasaaradda waliba amarha ka dhibtay laamaha amniga iyo degmada gobolka iyo dhan la socod jiray in dadka ganacsada ama xoolo udhexiyada gooryaw iyo ngoorii korna ilaa iyo ku haysada marbad fasaxa ah oo cadaayasha meeliyo xoolagaas ka gooryahayan caafimaad ahaan laha control xoolagaas laha baari goobtiyo ka gooryahan fadahayan goob wasaaradda ha cayinta intii yeedata saas daraadiyen waliba faraasa dhammaan dadka kawaanleyta ah ee degmada baydhabo ka sugun in xoolo lahan ka goorina kawaankaas ama hilibshii lahan ku baadna in cidila ka arabiyana harag iyo ganaax mutayso doonto saas daraadiya waliba rajeena in awaamirta wasaaradda xanaanada xoolaha mirti daaq dowlad goboleedka xukubati in sida ka dhaqsiyaha badan u fuli doonto dadkii awaamirtaas ka socotoon insha allah iyon amarka wasaaradda xukuba iyon qaado doona iyo rajeeyaan hordhaan maybaa wasaaraddii haambiiday amarada ka-idan kawaanka baydhabo in lanka goorii korno neefaf xoole eh oo haan marna baaritaanka caafimaadka waaxdii ee wasaaradda xanaanada xoolaha taasoo dhaqan gali waana ku shaqayti gudaha beledkun baydhabo tababar ka-eedana iyo doorka bilaantiyo ku leeyiin siyaasadda iyo sidyohan ku biiri lahaayeen warbaahinta yaa weliba usana ka dhiyaya hoteel horyaal ee magaalada tanbaydhabo waxaana ku badan afartan iyo shan weliya oo in iska jaraan kuriyi gabdha iyo geeka tababar anka furmi magaalada baydhaba tababarkan oo iyo hagabangaabadi hay-adda c r d wasaaradda haweenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ururka suxufiyiinta koonfur galbeed yaa walibaa usaka eedinayay doorka iyo warbaahinta kugaadada korta dhiirigeliyowka hanraabta tababarkan oo maalmo dareeri doona waliba lakabarada doone sida hanraabta linka dhiirigeliyi kora walbarashada kumidnagadowka hoggaanka iyo weliba horumarka nololeed anka horayntii iskudubiga gobolka baay ee wasaaradda hanraabta koonfur galbeed iyo wasiirka warfaafinta koonfur galbeed iyo weliba iyo ku hadaleena furitaanka tababarka walina iyo dhiirigeliyeena wariyaalka tababarkan la furi in iyo markaasa iyin lafdhabartii bulshada saas oo kalena lanku baahanyi in casharada iyo ku faa'idi doonaan tababarkan iyo bulshada titiyo walka taraan maylan ka talagalay siyaasada doorkii haweenka kaleey inay isnayna saraan gaadaan kobcidaan maadaama haddii saxaafadba injineeya shireediyo la meeloon kaa hadala waldareerow ma eh maya siin walaaan tababaradun asiin ka talagalnay inay isan kor wasaaradda siyaasadda koranka gaadaan haweenka haweenka sidii hore ma eh waxadiisiidan wiinati tacliintii haddaba haanmaha ku fadheeda jirna adigee ka fadhiyaan intuu wariyay haween inta fadhiyaan eedanka mahadnaga iyo naftatiidiyo hay-addii ha abaabuli waana garabku siidayni qabsoomo kurunkum lamada berdareerow oo ana dareemow ini walbadan laku faa'iidi doona hanraabta dabcan laka dhiirigeliyey ini iyo siyaasadda doorsho saliimka ay ku qaadadaan khaasatan warbaahinta koonfur galbeed amatan soomaaliyeed beerow dhiirigelin muhiima iyo ansuubiyaan sidii iyo anka dhiirrida fadeen waana ku qiibgeliyaan barnaamijyada dawliga eh haddii ay ta waraysiyada haddii ay ta horumarinta iyo arrimaha dhaqaalaha intaba sablaanto codsoo landheega ini korlahangaada kulamadana lambadii saxaafaddana weliba maadaama balaanta aan baahanta ini la hadeersi meele magalka deereen ini la garab suruma walfayleena lalaqobada wali fadee lamaada bera isin inta roogdaan tababar macnaashay wali wahan isin walku kororsataan wala isin ku faa'idaan ku ba'adana dadkin isin unku faa'iidaytaan inagana meele meelena iska kooyay la isku sheekoday laka baashaalay laku tabay inagana lamaada baritanshinkin casharada macalimiinta wariyaalka wuweyn oo inta rogaan san sii doonaan isin iidan dhegaysataan gaar ahaanna dareenka e ani hanraabta soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya ku qayb qaadowka siyaasadda iyo eedan yarta in laka dhiiligariyey in iyo meel weliba xafiisya dowladda iyo nayto arrimaha bulshada intii oo baduursho iyo ku qaadadaan waryaalka koonfur galbeed soomaaliyana dabcan balaan badan oo waryaalay ka jaraan haan kaledo iyoona haka dhirida fadaan iyo saxaafadda hagalan socodyo lan dheegona laka dhirigeli gadoomiye mursal ousa eedeen injeedii hayda qaramada midoobe gadoomiyaha awsasharka kajeediyaaye khudbad ka bahaa saluugada ingiriiska weliba use ka hadalaya dhowr godobood oo iyo khuseeyana arimo qahootigi iyo barakacayaalka soomaaliya iyo tan guud ahaan qaaradda afrika walyaabo gadoomiyahaga golosha eebka oo usa khudbadiisa diiradda ka saara iyo weliba ku mid haayana halanhelowka arimo dadka barakacayaalka oo ee dadka gudo ka barakacayan iyo sidoo kale qahootiga usoona tusaale kuweeldhadi xidigo ama tirada dadka qahootiga ee afrika sidoo kalena marka la fiiriya dadka gudo ka barakacayana dalka soomaaliya oo iyo iyana wadankan ka badana dhanka soomaaliya halanhalowka arimo barakacayaalka iyo qahootiga yaa marka hore ka horeysiye sida use sheegaya intii dalka dhagaalo ahaan kordhanqaada usoona tilmaamin haddii dhagaalo koror kooya arimo qahootag iyo barakacayaalka meelasaya hadlanka hala kora maruse ka hadalaya kaalinta haydo ka shaqeeyana dhiniga bini-aadamnimada weliba usana sheegay intiyo jiran gaabisa dhanshoya miskale doorsho armoogasay la hariir oyo inmuqana sidiilan baahnay taasna usa sheegay intii laf ahaantiyo biyete toonbaahanta inti hadlan hala dhinaga kale ciidamada dowladya weliba iyon lagu wareeganaa deegaan cusuba ciidamada hooga dalka gaar ahaan hansada gaarkeen towbaran ee danabya weliba iyona dhagdhagaagi ciidan iyo howlgalo kadhon ee al-shabaab iyo kuweedaana tuulooyin hooseedayana degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose cutubyo ka tirsan ciidamada kommandoska soomaaliya ayaa weliba hiraabtun gudo galeena deegaanka malable ee hooseedow degmada awdhiigle ee gobolkaasay dhinigaas oyo horay inkasugunayana al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada galab kuwada oo la hadalay warbaahinta dowladya sheeganti howlgalka kuwadan deegaanada al-shabaab ka suganyin gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda waliba ay sheeganaa intiyo la wareegan degmada awdhiigle iyo deegaano hooseedow walibaan iyo muddo dhoore sanadana ee ka sugnaayan ururka al-shabaab jubbaland iyana waliba ay shacayday tillaabo iyo kagaadasiya odayaalka ogolaadow amarada ha ku bahaayan al-shabaab iyo o dhowaan al-shabaab iyo ha bandhigan qeybta inka horeytay odayaalka iyo ergida iyo ha huleen hildhibaanada baarlamaanka ee iska diiwaan geliyeen haruumo al-shabaab yaa war hakubahiya maamulka jubbaland weliba sheegahayee intii odayaalka saya digniina linkadirahay intiiun ogolaana amarada al-shabaab la taliyaaga dhinaga amniga ee madawiinaga jubbaland abdi mahdi cabdisalaam iyo sheegay intii tallaabo iyo ka qaadayaan odayaalkaas iyo una huseen intii odayaalka inseedayaan al-shabaab iyo limid ayin iyona al-shabaab sidoo kale weliba uuse sheegay waanan kadigay intii odayaal ku noolyiin deegaanada jubbaland iyo inqaadana amarada al-shabaab dhankii qaadada amarka al-shabaabna iyo hankanagda korna deegaankii use kabahi abdi mahdi absalaam iyo weliba sidoo kale sheegay intii odayaalka la kulamo doonaan iqaab iyo ku mid eta ganaha iyo xabse mudili bilood ee booli konton qof oo oday dhaqameedyada ka tirsan beelo soomaaliyeed iyo weliba maalmoogilaha dhaaf iyo iska diiwaan geliyeen xarumo al-shabaab ee ku yaalan gobolada koonfurta iyo bartamo soomaaliya dhinaga kale howlgal qorshaysan ayaa laga fuliya gobolka jubbada hoose ciidamada ammaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo sacdoodilaha dhaafi weliba iyo howlgalo jaldubun iyo kusugu biyeen xaafada ka tirsan degmada afmidow iyo tuulooyin hooseedayaan howlgalkiya weliba si wada jir ee unsuubiyana ciidamada booliska daraawiista iyo nabad sugidda jubbaland weliba sidoo kale saraakiil howlgalka hogaamiyaha iyo sheegan aantiu sahaay howlgalkan koona ka xaqiijiyahay amriga markaasna dhakabaada goobay hubna ka tirsan al-shabaab taliyaaga ciidamada daraawiista degmada afmidow ee maamulka jubbaland gaashanle mahad maxamed islaam iyo sheegay intii howlgalka lah ku qobadiyo dad la hariira intiiyo ka tirsanayeen al-shabaab markaasna iyo baaritaan likuwada ciidamadiyaa sii dayeen qaar ku mid ee dadka howlgalka lahkaqobdii iyo una badanaa dhalinyaro haayeen kadib markii baaritaano la suubiye welibana warar lahalaha iyo sheegahayan antiiyo ciidamada sidoo kale iyo howlgala kuwadaan tuulooyin hooseedaw degmada afmidow dhugunsidayaala qodobada caalamkuna siinhayn weliba ku mid ahaa taraam iyo maxkamadda litiigsidiyo maamulka californiya madaxweynaha dalkaasi ee maraykanka donald j trump iyo xubno xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanya master trump iyo weliba dacwad ku fureena maamulka gobolka california ee dalka maraykanka kadib markii uu soo maamulkaasi meel mariyay sharuudo ee anti lanka musharax madaxweyne ee inti iyo gasabeete lankaasay intinaqda kowsax bandhiga anshuurog yusubiyay gavin newsom oo ee gadoomiyaha gobolka california ousa dacwadaasay ku wajahay waana ka tirsanay xisbiga jamhuuriga iyo toddobaadkii hore saxiixi sharciga la sheegay intii uusa saameyn bileeran kuweeldhada kora madaxweyneha trump oo markale iska sii sharaxa doona hilka madaxweynenimo ee dalkaasi maraykanka madaxweynaha maraykanka iyo xisbisha iyo dacwadun iyo ku gudbiyeen maxkamadda waliban iyo ku doodahayana sharcigun intiisu ay kooxaad gudubku ee dastuurka inyaala dalkaasi oo tilmaameen inti sharuudo lanka musharaxga ee lanka baahanye maamulka gobolka california dalkaasi iyo maraykanka iyo usa sheegay intii usa sharcigun eye koguseeya dadka odhiibyaalka haanason iyo odsho sii koran intii keliya lanki usahabandhiga canshuurtii usibiyaay dastuurkan degsan maraykanka ee sharuudo lanka hilka madaxweynenimo gobodow iyo weliba sadegada ku mid ee laga sheegay inti dalkaasayin dhaladii lanka waana ay muwaadinka maraykan eh waana kuwiinadee da-da soddon iyo shan sano jir waana lanka hada tumi afar sano koo ku suganayo dalka balse xisbiga trump iyo weliba in aragahayana sharcigun cusub koo hadgudube iyo weerar ka ee qorsho trump oo markalowsa hilka inka tartama fadow dhinaga kale garaha kadhigi kaabul iyo weliba iyo kadhimadeena tumiisiyeed gofa baabura walyaabwala garahawlaha kubuuyi weliba usana ka garahaya saldhiga booliska kiyaala caasimada kaabul iyo la sheegay intii usa ka dhimadi garahagaase iyo tumi-isiyeed qofa garahagaiyo weliba sidoo kale la sheegay intiyo ka dhaawacmeen daktoridiyo deerayaana boqol qof waana ka jireen bilaan iyo iyaal ururka taalibaan oo garahagaasay ka hadalaya weliba iyona sheegan anti garahagun tumineeye askari oo dowladda ka tirsan iyo ka dhamadeen waana ka jireen dad badan oo dhaawac e xiisadii ay irkiiska sii shareerahay tihiliya ururka taalibaan iyo maraykanka sheegan intiiyo walyar horumar ee lakadeeriya wadahadaladii nabadeed ee hadlankuweydiiyowka colaada saamaytii dalka afghanistan ciidamada ammaanka afghanistan iyo howlgalo dhowr ee ku fuliyeen goobo iyo sheegantiyo ku dhuumaalaysdaayan dabley ka tirsan taalibaan oo amniga dalkaasay katarkeeta weliba ciidamadii oo sheegaan antiyo howlgalkaasay lakadilii saddex askari oo ahaan dowladda ka tirsan ee dhugunstayaala meedhiisin warkulu sootan weliba waa idaacadda warsana beledkan baydhabo warka weliba sinisooisiyaaya nooa maxamnuur maxamed cabdulaahi faransa warkunkoolimidan tiinun kulmaan weliba sintabaane sidaasiyo ammaanaha la assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh